أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح نحو جاء زيد زين العابدين ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا اجتمع الاسم واللقب magicii iyo naynaastii haddii ay kulmaan wajaba waxaa waajibaya ta'khiiru laqabi naynaasta dibdhigiddeedii ayaa waajibaya fil afsaxi sida fasiixnimada badan ayaa in la dibdhigo laqabku uu waajibahay wadaalika naxwu jaa'a zaydun zayd ayaa yimid oo kale zaynu lcaabidiin zaynulcaabidiin ah zaydku wayakuunu laqabu naynaastu waxay ahaataa taabican mid raaca lilismi isimka raaca fi licraabi icraabka mid ku raaca ayuu ahaada casharkeenii shalay waxaanu ku soo qaadanay calamku inuu u qeybsamo saddex qaybood laba goor ayaan qeybinay mar waxaanu u qeybinay calamu shaksi iyo calamu ljinsi mar kalaanu qeybinay oo waxaanu u qeybinay saddex qaybood isim kunyo iyo laqab halkan sheekhu wuxuu uga hadli raximah llahu tacaala haddii magicii iyo naynaastii labadoodii aan doonayo inaan ku dhawaaqo yaan hormarina naxwi ahaan yaan hormarin magicii iyo naynaastii maalan qofkani wuxuu iska leeyahay magac naynaasna wuu iska leeyahay wuxuu ku yidhi sheekhu magaca iyo naynaastu haddii ay kulmaan wajaba ta'khiiru laqabi naynaasta gadaalmarinteedii ayaa waajiba fil afsaxi sida fasiixnimada badan in naynaasta la gadaal mariyo ayaa waajiba qofka magiciisa iyo naynaastiisa naynaasta in la dibdhigo waajiba tusaale ahaan qofkan magaciisa waxaa la yidhaahaa zayd naynaastiisana waxaa la yidhaahaa zaynu lcaabidiin labadooda markaad ku dhawaaqaysid magaca in la hormariyaahy waa waajib maxaad leedahay jaaءa zaydun zaynu lcaabidiin saa inaad tidhaahid waajib laakiin marka sidaa la leeyahay waa in lam yashtahir illaqabu cala اlismi waa haddii magaca iyo naynaasta qofka naynaastiisu uusan magac weyneyn naynaastii iyo magacii haddii naynaastu aysan caan ahayn leanna qof waxaa jira magaciisa iyo naynaastiisu naynaastiisu ay weyn tahay haddii naynaasta markaa xagga shuhrada iyo caan noqoshada naynaastu uu qofku ku caan baxay markaa naynaastaa la hormariy maxaa ka mid ah qowluhu tacaala inama almasiixu ciisa bnu maryam inama almasiixu ciisa bnu maryam aayadda waxaanu arkaynaa waxaa la hormariyey masiix masiix waa naynaastii nebiyullaahi ciisa magiciisii nebiyullaahi ciisana waa la dibdhigay ciisa bnu maryam ayaa la yihi qofka haddii naynaastiisii ay magac weyn tahay magacii markaas in la dibdhigo naynaastiina lasoo hormariyo way bannaanta amaa haddii naynaastii iyo magacii naynaastii aysan magac weyneyn oo aysan mashhuur noqonin markaa in naynaasta la dibdhigo waajibu waxaa sidaa loo leeyahay culimmada naxwuhu waxay leeyihiin waa liajli cilalin halaata saddex cillo ayaa lagu cileeyey sababta la leeyahay naynaasta waa la dibdhigaa naynaasta waa la dibdhigay sababta la leeyahay waxaa weye liajli cilalin halaatha saddex cilo ayaa lagu celiyey cillada koowaadi waxaa weeye haddii naynaasta la hormarin lahaa waxaa ka dhalan lahaa liihaam annahu huwa اlismu waxaa la moodi lahaa inuu magicii runa isagu yahay naynaasta haddii naynaasta la hormarin lahaa oo tusaale ahaan haddaad dhihi lahayd jaaءa zayn اlcaabidiin zaydun magicii aad gadaal marisa qofka kow haddii dhegihiisa ay ku dhacaan ereygan zaynulcaabidiin wuxuu u malayn lahaa zaynulcaabidiin inuu yahay magacii runta ahaa zaynulcaabidiin inuu yahay magacii runta ahaa haddii la hormaro cillada labaad oo loo leeyahay waa in naynaasta la dib dhigo lianna alsma mutaqadimun wadcan lanna culimmadu waxay leeyihiin magaca iyo naynaasta yaa horreeyey markii qofka loo bixinayo magacaa horreeyey magaca iyo naynaasta waxaa horreeyey magaca maadaama markii horeba xagga dejiska iyo wadciga isagu uu ku horreeyey waa in magaca la hormariyo cillada saddexaad oo culimmadu ay ku cileeyaan waxaa weye walianna laqaba kalwasfi lilsmi walianna laqaba kalwasfi lilism waxay yidhaaheen naynaastu waxay la mid tahay tilmaan laga bixinayo magaca naynaastu waxay la mid tahay tilmaan laga bixinayo magaca haddee tilmaanta sifada iyo mawsuufkeedana yaa horeeya oo la hormariya mawsuufkaa la hormariyaa midka la tilmaamayo jaaءa zaydunaa yimid zaydkaasoo alcaaqil alcaaqil waa sifadii zaydna waa mawsuufkii mawsuufka in la hormariyahay waajib sidaasay marka isu joogaanoo magaca iyo naynaastu waxay isu joogaan tilmaan iyo kii la tilmaamayo kan la tilmaamayo in la hormariyaana mar walbaba waajib leanna marka aad leedahay jaaءa zaydunaa yimid zaynulcaabidiin ah inta ilaahay caabuda quruxdoodii ah zaynulcaabidiin waa tilmaan yuu tilmaan u yahay zaydkii sifaya mawsuufna mar walbaba waa in la hormariyo mawsuufka marka saddexdaa cilo ayaa loo yidhi mar walbaba haddii isim iyo naynaas ay kulmaan waa in isimka la hormariyo wayakuunu laqabu laqabkuna wuxuu noqdaa taabican mid raaca lilismi isimka raaca fi licraabi icraabka dhexdiisana ku raaca wuxuu halkan uga hadlaya sheekhu waxaa weeye maadaama la yidhi naynaasta iyo magaca hadday kulmaan waa in magaca la hormariyo haddii la yidhi see loo shaqlaawo laqabka see u shaqlaynaa see u xarakaynaynaa ma godaynaa ma kor dhigaynaa ma hoos dhigaynaa laqabka see yeelaynaa sheekhu wuxuu ku yidhi laqabka mar walbaba isimkuu ku raacay xagga icraabka in kaana alismu marfuucan fa huwa marfuuc wain kaana mansuuban fa huwa mansuub in kaana majruuran fa huwa majruur mar walbaba isimku siduu yahay laqabkana ka dhig tusaalehaan haddaad tidhaah jaaءa zaydun oo zaynulcaabidiin aad doontid inaad yacni la xiriirisid jaaءa zaydun isimkii wuu godan yahay zaynulcaabidiinna see u xarakaynayna waan godaynaa isaga zayn اlcaabidiin haddaan idhaa ra'aytu zaydan zayn اlcaabidiin an kordhigayna raacsiinayna mar haddaan idhaa marartu bizaydin zayn اlcaabidiin mar walbaba naynaasta xagga icraabka isimkay raaceen haddii ha raacdee tawaabicdii xagguu ka soo geli ma cadafaa ma bedelaa bayaan miya nacti miya see u raacay maa wajhu tabaciya qaabka raaciddu maxay tahay wajhu tabaciyati hiya albedeliya aw albayaaniya qaabka raaciddu waa bedel ama waa bayaan waa bedel qaabka raaciddu ama waa bayaan bedel ka dhig ama bayaan ka dhig bedelka maxaa loola jeedaa jaaءa zaydunaa yimid zayn lcaabidiina yimid ka bedel ama haddii kale bayaan ka dhig oo ku bayaana jaaءa zaydun zaydaa yimid zayn اlcaabidiin ah zaynulcaabidiin ah mid kala sheegay marka taabica saasuu ula jeedaa sheekhu ilaa idaa kaanaa magaca iyo laqabku mufradayni laba la kali yeelay inay yihiin ma ahan fayajibu waxaa waajibaya hadday mufradayn noqdaan idaafatu lismi isimka u adiifintiisii ayaa waajibayo ila laqabi naynaasta in loo adiifiyo ayaa waajibaya marka wadalika naxwu haadaa ninkani saciidu kursin waa ninka la yidhaaho saciidu kursi ninka la yidhaaho wuxuu yihi sheekhu ilaa idaa kaana mufradayn ilaa idaa kaana mufradayn xaggee laga soo reebi waxaa laga soo reebi wayakuunu laqabu taabican lilismi fi licraab uu ku raacaa ilaa wuxuusan icraabka ku raacayn idaa kaanaa isimka iyo laqabku mufradayn hadday noqdaan haddii isimkii mufrad yahay laqabkiina uu mufrad yahay see yeelayna fayajibu idaafatu lismi isimka adiifintiisii ayaa markaas waajibayo ila laqab loo adiifi mudaafi mudaaf ileyhan ka dhigayna haddii isimkiina mufrad yahay laqabkiina mufrad yahay afar suuraa meesha kaaga soo baxaysa afar suuro ayaa meesha kaaga soo baxaysa waxaa kaaga soo baxaya labadoodiiba murakabay noqdeen isimkii waa murakab laqabkiina waa murakab labadoodiiba mufraday noqdeen isimkii waa mufrad laqabkiina waa mufrad isimkiiyaa mufrad noqday laqabkiina waa murakab cagsi haddana oo waxaa tidhaahaa isimkiiyaa murakab noqday laqabkiina waa mufrad fa haadihi arbacu suwar taasi waa afar suuradood afartaas suuradood see yeelaynaa xagga icraabka waxaanu yeelaynaa sheekhu isagaaba kuu sheegay midoo wuxuu ku yidhi ilaa idaa kaana mufradayni fayajibu idaafatu lismi ila laqab mid isagaaba kuu caddeeyey sheekhu wuxuu ku yihi hadday labadoodiiba mufrad noqdaan in laysku adiifiyahay waa waajib mudaaf iyo mudaaf ileyhi in laga dhigo isimkiina mufraduu noqday laqabkiina mufraduu noqday maxaan leenahay haadaa saciidu kursin magaciisi maxaa la yidhaha ninkan saciid saciid waa mufrad murakab ma ah naynaasdiisana maxaa la yidhaha kursi kursi isaguna waa mufrad isku adiifi marka waajib waa in la isku adiifi wain yakunaa mufradayni faadifi xatma wailaa atbici aladii radif meesha ibn maalik leeyay saciidu mudaaf kursin mudaaf ileyh saddex suuraa noo soo hartay marka saddex suuro ayaa noo soo hartay saddexda suura noo soo hartay maxay tahay labadoodiyaa murakab noqday isimkiiyaa mufrad noqday laqabkiina murakab uu noqday cagsi isimkiiyaa murakab noqday laqabkiina mufrad uu noqday saddexdaas suuro see yeelayna saddexdaas suuro waxay soo gelayaan hadalka sheekhu uu yihi wayakuunu laqabu taabican lilismi fi lcraab saddexdaba xukunkooda intaas wayakuunu laqabu taabican lilismi fi lcraab saddexda xukunkooda sidaa saddexda xukunkooda maxay noqonayaan in uu noqdo laqabku taabic lilismi fi lcraab hadday murakabayn noqdaan murakabayn iyagu ah see lagu misaalin karaa maalan ninkan magaciisa waxaa la yidhaha cabdullah cabdullah soo magac murakaba ma ah murakab idaafiyow waa murakab idaafiyo naynaasdiisiina waxaa la yidhi anfunaaq waa naynaastii shal aan soo qaadanayo tusaale ahaan naynaaftiisina waxaa la yidhi anfunaaqa see yeelaynaa waa taabican ka dhigayna jaaءa cabdullaahi yaa yimid anfunaaqati ah god anfu cabduda raacsi cabduda raacsi labadoodiiba murakab hadduu isimkii uu noqdo mufrad noqdo laqabkiina murakab noqdona sidoo kale waxaan leeyahay isimkiiyaa mufrad noqday laqabkii murakab noqdo ama cagsi kulli mar walbaba saddexdoodu taabica lilismi fi lcraaq ayay noqonayaan wuxuu ku yihi sheekhu walaa tartiiba tartiib ma ahaanin bayna alkunyati waalism kunyada iyo isimka dhexdooda tartiib ma leh walaa bayna alkunyati walaqabi kunyada iyo laqabka dhexdoodana tartiib ma laha wuxuu la jeedaa laa tartiiba bayna alkunyati waalismi waxaan soo qaadanay in la kala tartiibinayo isimka iyo naynaasta oo isimka in la hormariyaa ay waajib tahay naynaastana la dibdhigo ayaan soo qaadanay haye kunyo iyo isim haddaan rabo labadooda inaan ku dhawaaqana yaan hormarin ayaan gadaal marin kunyo kunyada tii shal aanu soo qaadanay kunyo waan soo qaadanay maa sudirat biabin aw ummin waan soo qaadanay kunyo iyo ism ayaan rabaa inaan ku dhawaaqo sheekhu wuxuu ku yihi laa tartiiba bayna alkunyati walism kaad rabto horumari midka aada doonayso horumari masalan ninkan kunyadiisa waxaa la yidhaha abulkhayr abulkhayr magaciisana waxaa la yidhaha maxmuud kaa rabtaad hormarin kartaa jaaءa maxmuudunaa yimid abulkhayri ah ama abulkhayrka hormari jaaءa abulkhayraa yimid maxmuudun ah kaa doonto same kaa doonto same walaa bayna alkunyati walaqabi kunyada iyo laqabka dhexdoodana iyadana tartiib ma ahaan waxaa kaloo kaa doonta aad hormarin kartaa ku yihi sheekhu kunyo iyo laqab labadoodu aad rabtaa inaad sheegto qofka laqabkiisii naynaasdiisii iyo kunyadiisii de qofka laqabkiisa iyo kunyadiisa haddaad sheegayso kaa doonto horumar iyaga laqab iyo kunya maalan qofkan kunyadiisa waxaa la yidhaha kunyadiisa waxaa la yidhaha abulkhayr laqabkiisana waxaa la yidhaha anfunaaqa kaa doonto horumar anfunaaqa iyo abulkhayr kaa doonto horumar jaaءa abulkhayri anfunaaqati cagsi jaaءa anfunaaqati abulkhayr kaa doonto wayanqasimu lcalamu calamku u qeybsamaa aydan sidii hore ilaa mufradin mufrad iyo wamurakabin murakab mid mufrada iyo murakabin mid laysu saaray maxaa laysu saaray beyna kelimateyn laba kelimo mid layska saaray labadaasoo u qeybsamaa wuxuu ku yihi sheekhu mar kaleu haddana qeybiyey calamkii calamkii shalay waxaanu usoo qeybinay mar waxaanu soo qeybinay calamu shaksi iyo calamu ljinsi mar haddana waxaan usoo qaybinay saddex qaybood ism kunyo iyo laqab mar kalean haddana qaybinayna mar kalean qaybinayna sheekhu wuxuu ku yidhi laqabku wuxuu u qeybsamaa isimku calamku wuxuu u qeybsamaa mufrad iyo murakab murakab maxaa loola jeedaa maa tarakaba min kelimateyni fa agtara waa laba kelimo iyo wax ka badan waxay iska saaran maala calam waxaad arkay laba kelimo ka kooban calam cabdullaahi oo kale waa calam murakabo calam murak cabdi iyo allah uu ka kooban midna waa mufrad sida calamkuba u badan yahay calamku saasuu u badan yahay mufrad maxmuud iyo jaamic iyo xasan iyo zaynabe iyo khaalid iyo bakr iyo faadimo iyo wahaakada mufradaad wey kuwaas wuxuu ku yihi sheekhu falmufradu mufradku calamkii mufradka ahaa ka zaydin wahinda zayd iyo hind oo kale waa mufrad zayd waa mufrad hind waa mufrad walmurakabu calamkii murakabkaana halaaثatu aqsaam saddex qaybood calamka murakabka aha saddex usii qaybsamay murakabun murakabkaasoo idaafiyun idaafo loo nisbeeyey waa calam laba shay ka kooban laakiin labada shayna ay isku adiifsan yihiin oo mudaafi mudaafila yihiin daabiduu leeyahy murakabka idaafiga maxaa lagu garan karaa shaarixa wuxuu ku yihi wadaabiduhu murakabka idaafiga waxaa lagu soo koobaa kullu smayni waa laba isim kasta oo nusila haaniihimaa labada isim midkooda labaad la dejiyey mansilata tanwiin booska tanwiintu ay ka degan tahay mimaa qablahu tanwiinku waxa ka horeeya booska uu ka degan yahay ayaa kan labaadna kan hore uu ka degan yahay maxaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi murakabka idaafiga ah waa laba isim kasta oo midka labaad laga dhigay booska tanwiintu kan hore ay ka taaganta tanwiin hadda marka lagu leeyahay waan soo baranay tanwiin maxaa la yidhaha tanwiin nuunun saakina zaa'ida talxaqu aakhira ismi lafdan wa tufaariquhu khadan wa waqfa nuuntii saakinada ahayd ma isbedeshaa maalan jaaءa zaydun zaydkaas haddaan xaalatu rafco geyno iyo haddaan xaalatu nasbo geyno iyo haddaan xaalatuljar geyno nuuntii saakinada ma isbedele ma isbedeleysa soo maha mar walbaba nuuntii waa reebanta jaaءa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin mar walbaba sukuunkii ka fiira afkaada sukuuna ugu duma ma isbedeleyso waxa isbedelaya maxay yihiin xarakada wey waxa isbedelay shaqalkaa marna gudmay marna kor dhigmay marna hoos dhigmay marka wuxuu ula jeedaa murakabka idaafiguna kan labaad isma bedelo midka horaa isbedela sida tanwiintuba aysan isu bedelin kan labaad isma bedelo jaa cabdullaahi markaan faacil ka dhigno allah idma isbedeli hoos dhigay laazimi mar walbaba jaaa cabdu kan hore yani godayn jaaa cabdu allaahi haddana xaalatu nisbe geed ra'aytu cabdallaahi allahi way hoos dhigay xaalatu jar geed marartu bicabdillaahi marka murakab idaafi saasaa loola jeeda wadalika ka cabdillaahi oo kale wa cabdiraxmaan oo kale wa jamiici اlkuna kunyooyinka dhammaantood oo kale cabdillaahi cabdiraxmaan murakab idaafi kuniyoo dhanna waxuu ku yidhi waa murakab idaafi kuniyoo dhan abulkhayr abulfadli soo mudaafi mudaaf ilayhi maa kunyo dhan kuniyoo dhan mudaafi mudaaf ilayhi waa murakab idaafi jamiic اlkuna qeybta labaad wa murakabun wey murakabkaasoo masjiyun ee dheh loo nisbeeyey murakab masji ah laba kelimo oo hal kelima laga dhigay murakabka masjiga waxaa la yidhaha hursheekhu wa huwa kullu kelimatayni waa laba kelimo kasta nusila haaniyatuhumaa labada kelimo midda labaad waxaa la dejiyey mansilata taa taaniis mimaa qablahaa booska taa u taaniisku ay ka taagan tahay kan ka horeey ee midka labaad la dejiyey taa u taaniis maalan qaa'imatun haweeney istaagtay qaa'imatun ma miimkaa shaqalka isbedelku uu saarmay mise tautaniidku saarmay markaan gudayno maalan faacil aan ka dhigay qaa'imatun markaan gudayno ta'da xarafka ka horeeya miyaan gudka saarayna mise ta'da nafteedaan saarayna ta'daan saarayna murakabkan masjiga isagana midka hore icraabka lama saareen midka labaado ugu dambeeyaa la saaray sida ta'da ugu dambaysa baad icraabka saaraysa maalan markaanu leenahay baclabaka jaaa baclaba ku kan labaadaan gudayna icraabka saare marartu bibaclaba ka ra'aytu baclaba ka kan labaado midka awalka ma saaray wadaalika ka baclabaka baclabaka oo kale iyo waxadra mowta xadra mowt oo kale waa calamun calaa baladayni alأuulى minhuma bالshaam wاlأkhraa bاlyaman laba magaalo ayay magac u yihiin baclabaka iyo xadramowd tan hore sheekhu wuxuu ku yidhi baclabaka waa magaalo ku taala dhulka shaam shaam magaalada labaadina waxay ku taal yeman xadramowd filyaman weliba waxay ku taallaa koonfurta yeman ay ku taallaa yeman waxay u qaybsantaa koonfur iyo waqooyi xilligii horena laba dowladood ay kala ahaan jireen oo mid walba madaxweyne gaara ay iska leedahay shimaal iyo januub mid walba ra-iis gooniha u tagay kabacdi way isku darmeen waxay noqdeen hal dowlad hal dowlad marka xadramowda waxay dhacdaa qeybtan koonfurtay ku taalla koonfurta januub lyaman koonfurta yaman wa xadra mowta xadra mowt oo kale wa siiba weyhi siiba weyhi oo kale xadra iyo mowt uu ahaa kana bacla iyo baka uu ahaa siiba weyhina siiba iyo weyhi mid walba laba kelimo iska saaro kan saddexaad wa murakabun wey murakabkaasoo isnaadiyun ee isku tiirin loo nisbeeyey huwa kullu kelimatayni waa laba kelimo oo kasta usnidad ixdaahumaa middood loo tiiriyey ila lukhraa waa laba kelimo oo middii midda kale loo tiiriyey see loogu tiiriyey mubtadai khabaraa laysaga dhigay ama ficli faacila laysaga dhigay waa laysku tiiriyey murakab isnaadi maxaa ka mid ah wadaalika ka baraqa naxruhu shaksiga xabadkiisiyaa ifteemay washaaba qarnaaha islaanta labadeedii geesood ayaa ciroobay labadii geesay ka cirowday washaaba qarnaaha islaanta labadeedii gees ayaa ciroobay fiiri hadda markii hore saasuu ahaa ficli faacilaad u malaynay asalkii ficli faacilu bay ahaa jira kabacdi maxaa la sameeyey baraqa naxruhu ninaa magac looga dhigay wiilaa dhashay waxaa lagu magacaabay baraqa naxruhu baraqa naxruhu shaaba qarnaahana islaana magac looga dhigay shaaba qarnaaha marka muxuu noqday hadhow markaanu taxliil ku samaynayno oon sharxayno maxaan leenahay shaaba qarnaaha waa calamun murakabun isnaadiya waa calam murakab isnaadiya ah leannu markii hore wuxuu ahaa ficil iyo faacil shaaba ficil maadi qarnaahana faacilkii kabacdi waxaas waa laga baxay hawshii muxuu noqday calam caadiya sida zayd iyo bakar ay magacu yihiin magacuu noqday shaaba qarnaaha weliba shaaba qarnaahaa gabay ayuu ku soo aroorayoo nin gabyaayaha wuxuu yidhi wuxuu yidhi sheekhu luqibat bihi imra'atun haweenayaa naynaas looga dhigay shaaba qarnaaha liqowli shaaciri fii baniha maxaa yeele nin gabyaayahaa islaanta wiilasheedii ku gabyo wuxuu yidhi kadabtum wa beyt illaahi laa tankixuunaha bani shaaba qarnaaha tasuru wa taxlubu wuxuu yidhi kadabtum been ayaad sheegteen wa beytillaahi beytka ilaahay aan ku dhaartaahe laa tankixuunahaa gabadha uma guuri kartaan oo kuma nikaaxin kartaan banii shaaba qarnaaha islaanta shaaba qarnaaha la yidhaha wiilasheeda walla gabadha kuma nikaaxi kartaan waa islaan kulle ay necbaayeen waxay ku necbaayeen garan maayo iyagaa yaqaan islaanta shaaba qarnaaha la yidhaha wiilasheeda ya gabadha kuma nikaaxin kartaan wuxuu yidhi marka tasuru way gaaxisaa xoolaha ariga iyo way gaaxisaa wa taxlubu kabacdina way lisataa yacni tasuru waxay ula jeedaan gaaxinta ulajeedada laga leeyahay waxaa wey waa ariga si aysan maaragtaahay ubadka iyo kuwa yararka weylaha iyo waxaraha iyo si aysan caanaha uga nuugin marka waxaa lagu naasaha waxaa lagu xidhi maro iyo waxaasaa lagu duuduubi ama qandiyaaba loo gelinba mararka qaarna mararka qaarna qandiya isaga dhanba loo geliya si aysan markaa waxaraha iyo waxyaalaha aysan u nuugin marka tasuru saas ula jeeda way gaaxisaa yani arigii marka ay raacayso waxarihii uga bakiili wey waxarihii inay nuugaan caanihii uma quurto waa ka bakiili hadhow guriga markay tagtay rabtaa keligeed inay caanaha iska lisato wey guriga markay tagtay waxarihii xataa ka bakiili marka wuxuu yihi islaan saas bakiilad u ah wiilal ay dhashay gabadha yaan la iiga darin wey gabadhii yaan la iiga darin kadabtum beenaa sheegteen wa beyt illahi ku dhaartaa laa tankixuunaha gabadha kuma nikaaxin kartaan bani shaaba qarnaaha islaanta shaaba qarnaaha la yidhaha wiilasheeda tasuru way gaaxisaa wa taxlubu kabacdina way lisataa anaha markay ka celiso ubadka iyo waxraha markay ka celiso gurigay ku lisanay hadhow wixii ay keedaysatay marka maxalushaahidka gabaygu muxuu yahay bani shaaba qarnaaha shaaba qarnaaha maanta maxaa loo isticmaalay magac magaca loo isticmaalay murakab isnaadi halkaasuu sheekhu mabaaxistii iyo masaa'ilkii caalamka intaasuu sheekhu uu ku dhamaystiray wuuna sheekhu raximah اllahu tacaala dhowr dhinacuuna u qeybiyey mar wuxuu u qeybiyey calamkii calamu shaksi iyo calamu jinsi marna saddexuu u qeybiyey ism iyo kunyo iyo laqab marna sheekhu wuxuu u qeybiyey mufrad iyo murakab murakabkiiu haddana sheekhu mar kale haddana sii qeybiye u qeybiyey saddex qaybood murakab idaafi murakab masji iyo murakab isnaadi ayuu u qeybiyey laakiin mabaaxiis kalea jirto sheekhu uu ka tegey oo calamku aqsaam kale uu iska leeyahay ayaa jirta calamku haddana wuxuu u qeybsamaa manquul iyo murtajal manquul iyo murtajal ayuu uqeybsamaa wa minhu manquulin ka fadlin wa asad wadurtijaalin ka sucaada wa udad meesha alfiyuhu leeyahay manquul iyo murtajal ayuu u qeybsamaa maxaa loola jeedaa murtajal murtajal waxaa la yidhaha maa lam yasbiqhu isticmaalun غayr اlcalamiyati murtajal maxaa la yidhaha maa lam yasbiqhu waa midka uusan ka hormarin isticmaalun adeegsi oo غayru اlcalamiyati calamnimo aan hayn yacni weligiis calamnimaa loo adeegsan jira oo macno kale ma soo marin weligiis calamnimaa loo adeegsan jira macno kale ma soo marin macno kale sooma marinoo calamnimaa loo adeegsan jira maxaa ka mid ah ereyga udad iyo sucaada udad waa hamso iyo laba daal hamso iyo laba daal udad iyo sucaada weligood magacaas uun calamka un baa loo adeegsan jira wax kale sooma marin weligood isticmaal kale midkan isagana manquulka ah midkan la yidhaaho manquul waa maa sabaqahu isticmaalu غayru اlcalamiya maa sabaqahu waa midkuu ka hormaray isticmaalun adeegsi غayru اlcalamiya calamnimo maahane si kalea loo adeegsan jira macno kale ayaa loo adeegsan jiray kabacdiha waxaa laga dhigay calam laga dhigay maalan ereygan maxmuud maxmuud waa calam qof magaciisu laakiin calamnimada intaan loo adeegsan waxbaa ka horreeyey hab kalea loo adeegsan jiray maxmuud intaan qof magaciisa aan loo adeegsan hab kale iyo nidaam kale ayaa maxmuud loo adeegsan jiraa nidaamkaas kale loo adeegsan jiray muxuu ahaa wuxuu ahaa jiray ismu mafcuul caadi ah kullu shay maxmuud wax walboo la mahadiyo ayaa la dhihi jiray maxmuud waa wax fiican la dhihi jiray kullu shay maxmuud wax walboo fiican a maxmuud la dhihi jiray kabacdina maxaa loo bedelay magaca loo bedelay kabacdi wuxuu noqday magac ayuu noqdo magaca loo bedelay marka intaasna wuu noqdaahu manquul iyo murtaja faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro wey fii bayaani asmaaءi اlishaara wuxuu u fasal yahay caddaynta asmaaءu اlishaara in la caddeeyo ayuu u fasal yahay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa asmaaء اlishaara almubhamaat mubhamna waa layihi waa licumuumihaa maxaa yeelay macnaheedu waa caam macno ballaaran wey wa salaaxiyatihaa asmaaء اlishaara waxay u suubataa lilishaarati ilaa kulli jinsin jinsi kastaa lagu ishaari karaa jinsi kasta sawaaء kaana caaqil aw غayra caaqil ama caaqil ha noqdo hayru caaqil ha noqdo wa ilaa ashkhaasi kulli nawc nooc kasta shaksiyaalkiisana waa lagu ishaari karaa mufradkii mudakerkii muhanihii jamcigii mudakerkii muanafkii naxwu hada xayawaan waxani waa xayawaan waa noole wixii noolaayaa lagu ishaara fiiri haada wa haada kani jamaadun waa waxaan naf lahayn ruux lahayn jamaad waxaa la yidhaha derbiyada dhagaxda geedaha waxa aan noolayna la jamaad wa haada rajulun wa haada faras wax nool iyo waxaan noolayn intaba waa loo waa lagu ishaaraa asmaa lishaara ismu lishaarati ismu ishaaruhu maa iladii kii way wadica huwa maaga loo dejiyey limushaarin ilayhi shay xaggiisa la ishaarayo wax loo dejiyey ismulishaare sheekh wuxuu ku yidhi wixii la ishaarayo ayaa loo dejiyaa wixiiba la ishaarayo ayaa loo dejiya mushaaru ilaahiga marka shayga la ishaarayo farta lagu taagayo oo la leeyahay haada kan la leeyahay lix kama bixi karo lix shay kama bixi karo waa lixdii cashirkii shalay aanu kusoo qaadanaynay oo kale saddexna waxay ka imanayaan xagga ragga saddexna xagga dumarka mufrad mudaker mutano mudaker iyo jamc mudaker haweenkiina sidoo kale waa mufradadii musanihii muanadka ahaa iyo jamci muanadka ahaa lixdaas kama baxo mushaaru ilayhi mushaaru ilayhi maxaa loola jeedaa leanno meesha waxaa yaalla mushiir mushaaru ilayhi iyo adawaat ulishaara saddexdaas rugni ayaa ishaara ku taagan tahay ama saddex tiir mushiir waa in la helo qof wax ishaara mushiirka waa qofka farta taagaya haada kan qofka dhahaya waa mushiir kii wax ishaaraya mushaaru ilayhina maxaa la yidhaha kii farta lagu taagay farta kii lagu taagayay mushaaru ilayhi adawaat lishaarana maxay tahay waa qalabka aada u adeegsanayso fartaagidda oo haadaada nafteedii ah haadaada nafteeda maxaa la yidhaha adawaat lishaara ama asmaa lishaara intaba waa fiir marka lixdii buu kuu sheegi marka wuxuu kusoo hormariyey mufrad mudakara maxaa lagu ishaaraa wa huwa mushaaru ilayhigu kan wax lagu ishaaray daaw lilmufradi xaalu u sugnaaday wa huwa ismuishaaruhu wa huwa ismuishaaruhu daaw lilmufradi xaalu u sugnaaday mufradkaas oo almudakeri ee mudakerka ahaa hal qof oo rag ah markaad ishaarayso waxaad leedahay daa ayaad leedahay daa hal nin wey marka hal nin waxaa kaloo lagu ishaaraa ood ku dari daa-in daa-ihi daa-uhu iyo aalaka shantaas wey qawaacidkana waan kusoo qaadanay qawaacidka ajruumigana waan kusoo qaadanay lanna waxaa weeye mufrad mudaker waxaa lagu ishaaraa shan shay daa daa-in daa-ihi daa-uhu aalaka shantaasaa lagu ishaaraa daa daa-in daa-ihi daa-uhu iyo aalaka shantaasaa lagu ishaaraa hal nin markaad doonayso inaad ishaarto laakiin isticmaalaadka akaru isticmaalaat luga alcarabiya waxaa ugu badan ereyga daa inta kale waa naadir in la isticmaalo daa-in iyo daa-ihi iyo daa-uhu iyo aalaka iyo isticmaalkooda naadir iyo luga alcarabiya daada ugu badan in lagu isticmaalo wadii shantaas marka waxaa lagu ishaaraa mufrad mudaker haweeneydii keligeedna islaan keligeed markaan ishaaray wadii diiw wadihiw watiiw watihiw wataaw lilmufradati mufradadii xaalay u sugnaatay mufradadaas oo almu'anathati ee la dhadigay haweeney keligeed markaad ishaarayso sheekhu wuxuu ku yihi ereyadaanaad ku ishaari kartaa haddii gabadhan waa hal gabarh oo keligeed wadi gabadhan waa gabarh keligeed wati wati wataa lilmufradati xaalay u sugnaadeen mufradadaas oo almu'anathati ee la dhadigeeyey mufrado mu'anatha intaas loo isticmaala imis uu noo sheegay di dih ti ti iyo taa shan uu noo sheegay laakiin waa toban haweeney keligeed inta lagu ishaaro toban khamsatu muftataxatu bidaal wa khamsatu muftataxatu bitaa shanna waxaa lagu bilaabaa daal shanna waxaa lagu bilaabaa taa shanta daalka lagu bilaabayo di dih dihi dihi iyo daatu shantaas waxaa ugu horeeya daal shanna taa lagu bilaabaaho taa tii ti tihi tihii shantaasina waxaa lagu bilaabaa taa taa tii ti tihi tihii shantaasna waxaa weeye waxaa lagu bilaabi taa marka maxay noqon noqonayaan toban shay tobankaas shay waxaa loo isticmaalaa mufradda mu'anatha haweeney oo keligeeda ayaa loo isticmaalay isku dar marka mufradkii ragga ahaa oo shan aan niri waa loo isticmaalaa iyo haweeney keligeeda oo niri waxaa loo isticmaalaa toban waxaanu haysanaa shan iyo toban adawaadta ismulishaar wadani daniw lilmuhanaa xaalu u sugnaaday muhanahaasoo almudakeri ee mudakerka ahaa muhanahaasoo fii xaalati rafci xaalatu rafca ahaaday godka xaaladiisii ahaaday waxaan galnay marka muhanihii muhanaha ragga ah laba qof oo raga haddaad doonayso inaad ishaarto xaalatu rafcana uu joogo maxaad ku ishaari daani ayuu iska leeyahy labada nin oo raggaa xaalatu rafca jooga daani ayaa daani haadaani labadani rajulaani laba nin daani rajulaani wadayni daynigu fii xaalatay nasbi waاljar kordhiga iyo hoos dhiga labadooda xaalo xaal u ahaaday dayni daynina musanaha ragga ah hadduu xaalatu nasbe joogo ama xaalatuljar uu joogo meeshii alifta un bedelo ya ku bedel oo maxaanu leenahay ra-aytu waxaan arkay dayni labadaa nin oo marartu waxaan soo maray bidayni labada nin ayaan soo maray marka xaalatu nasbe xaalatuljarna muhanihii raggaa waxaa loo isticmaalaa dayni ayaa l dayni wa taani taaniw lilmuhana xaal u sugnaaday muhanahaasoo almuanahi la dhadigeeyey muhanahaasoo fii xaalati rafci godka xaaladiisa ahaaday muhanaha haweenka xaalatu rafca hadduu joogo waxaan u isticmaalaynaa taani imra'atan taani labadan imra'ataani laba haween muhanihii haweenka xaalatu rafca hadduu joogo taani watayni tayni way fi xaalatay الnasbi wاljari fii xaalatay annasbi kordhiga iyo hoos dhiga labadooda xaalo xaal u ahaaday tayni muhanaha haweenka hadduu joogo xaalatu nasba ama xaalatu ljarna tayni ayaan lena oo booskii alifta waxaanu ku bedelaynaa yaa ayaan ku bedel ra-aytu tayni labadan gabdhood ayaan arkay oo marartu waxaan soo maray bitayni labadan gabdhood ayaan soo maray labadan marka xisaabtii inoogu gey ilaa laban meeshaan ka helnay musanaha mudakerka waxaan ka helnay daani hal xabad ka tirinay xaalatunasbe iyo xaalatuljarna waa isla dayni alifta un baa la bedela hal xabad ka tirin waxaan leenahay daani ayaan haysanaa musanihii mudakerka xaalatu rafca jooga musanihii haweenkana taaniyaan ka haysanaa marka toban iyo toddoba erey ayaan maraynaa toban iyo toddoba erey ayaan maraynaa lixdiina imisaan ka haynaa lixdii saddexna ka imanaysay dhinaca haweenka saddexna ka imanaysay dhinaca ragga waxaanu ka haynaa labadii mufrad waan haynaa labadii muhanana waan haynaa waxaa inoo dhiman lixdii labadii jamac labadii jamaca inooga dhiman fiir marka waliljamci jamca waxaa u sugnaaday mudakaran mudakar kaana ahaaya jamcu ow mu'anathan ahaaya mid la dhadigeeyey ulaa'i ayaa u sugnaaday bilmaddi xaaluu ku dheehan yahay cinda alxijaaziyiin carabta xijaaziyiinta agtoodana lagu mado madkan ku tacallujinayn xijaaziyiintaa maday ulaaئika calىa huda min rabbihim waulaaئika hum اlmuflixuun ulaaika ayaa la leeyahay wabilqasri gaabin xaaluu ku dheehan yahay ula la yihaha oo hamsada laga daayo ula cinda tamiimiyiina tamiimiyiinta carabta la yidhaaho agtooda xaal uu ahaaday qasrigu ama qasriga ku tacallujiyo wabilqasri gaabin xaal uu ahaaday cinda tamiimiyiin carabta tamiimiyiinta agtooda lagu gaabiyo oo qasriga ku tacallujiyo waxaa inoo harsanaa labadii jamc labadii jamc sheekhu wuxuu ku yidhi waliljamci jamca waxaa u sugnaaday mudakaran kaana ahaya jamcu mudakar aw mu'anahan ama mid la dhadigeeye ahaya ulaa-iya u sugnaaday dilmaddi xaaluu ku dheehan yahay cinda alxijaaziyiin carabta xijaaziyiinta dhulka xijaaz loo nisbeeyey agtoodana lagu mado oo lagu taago jamcu ama raggii ha noqdo ama haween ha noqdo waxay shirko ku yihiin ereyga ulaa'i sida saxda ahna in la taago wabidaalika nasala alqur'aanu اlkariim luqa alxijaaziyiin ayaa qur-aanka kariimka ku soo degay ulaa'ika calaa huda min rabbihim waulaaئika hum اlmuflixuun lugaة اlmad wax shirkaa marka waxaanu ka haynaa jamca bis labada mufrad shirka ma ahayn mufrad baa adawaad khaas u lahaa mufradka haweenkuna adawaad khaas u lahaa kan ragguna adawaad khaas u lahaa labada muhanana shirka ma ahayn laakiin labadii jamc waa shirkoobeen waxay ku shirkoobeen ulaa'i cinda alxijaaziyiin wabilqasri xaaluu ku dheehan yahay gaabin cinda tamiimiyiin reer tamiim agtooda lagu soo gaabiyo qoladan la yidhaaho banu tamiim waa qabiil qabaa'ilka carabta ka mid a banu tamiim banu tamiim nimankan la yidhaaho iyagu way gaabinayaanoo waxay ugu dhawaaqaan jamaca ula ula ula ayuu leeyahay ula kuwani rijaalu waa rag ula kuwani nisaa-un waa dumar ayuu leeyahay mar walbaba marka iyagu way gaabinayaan qoladan la yidhaaho tamiimiya isaga marka luqooyin fara badan ayaa ku bannaan jamaca waxaa la yidhaha luqadan uu sheekhu inoo sheegay laba luquu inoo sheegay ulaa'i iyo ula waxaanu ku daraynaa ulaa-u ulaa-un ulaa-u hawlaa-u huulaa-u toddobaanu haysanaa marka toddobaanu meeshaa ka haysanaa laba luquu sheekhu inoo sheegay ulaa-i iyo ula labadaasuu inoo sheegay waxaanu ku daraynaa marka ulaa-u ulaa-un ulaa-u hawlaa-u iyo huulaa-u toddobadaas waxaanu noogu geynay waxaanu haysanay xisaabta waxay noo maraysay toban iyo toddoba toddoba inoogu gee arbaca wa cishriin labaatan iyo afartaas wey adawaatu jamiic adawaata ismuulishaara waa arbac wa cishriin labaatan iyo afartaas ay ka koobantay wayajuusu waxaa bannaan dukhuulu haa-i tanbiihi ha-da baraarujinta gelitaankeedaa bannaanoo calaa asmaa'ilishaara ay gasho ha-da baraarujintu asmaa'ilishaara inay gasho way bannaan tahay wadaalika naxwu haadaa ninkan wa haadihi gabadhan wa haadaani labadan wa haadayni labadan wa haataani labadan gabdhood wa haatayni labadan gabdhood wa haa-ulaa'i jamacan ama ha noqdo rag ama ha noqdo dumar halkan sheekhu wuxuu inooga sheegi haa-u tanbiih waxaa bannaan uu yidhi in la geliyo asmaaءulishaaro asmaaءulishaaro haa-u tanbiih waa la gelin karaa naxwu haada ewel maxay ahayd daa bis marka haa-u tanbiih maxaa loola jeedaa maxayse macnaha ay noo soo kordhinayso haa-u tanbiih maxay tahy haa-u tanbiih macnaha inoo soo kordhinayso waxaa weeye sida magaceedaba laga fahmayo waa aلtanbiih lilmukhaaطabi ilى اlmushaaric ilayh qofka mukhaadabka ah ee aada wax tusayso ayaa lagu baraarujinaya inuu si wanaagsan u fiiriyo wax aad u sheegayso haa-u tanbiih maala daa intaad dhihi lahayd daakani rajul intaad dhihi lahayd daada ha ka hormari ku baraaruji ninka aan wax tusayso maxaad leedahay haa baraarug wey macneed haa baraaruge daakaasi rajulunan wey adaa lagu baraarujina marka haa baraaruge daakaasi rajulu nin wey mukhaadabkaa loogu tala galay in hurdada looga toosiyo mukhaatabka xoogaa caajiska iyo hurda toosinta iyo ayaa loogu talagalay war iska jir wey waxaan kuu tilmaamaya si fiican u fiiriw waxaan kuu tilmaamayo war si fiican u fiiriyo baraarugu marka ha-da waxaa weeye hurdo kicin wey hurdo kicin iyo caajis kicin iyo baraarujin wey haa-u tanbiih ay yidhaahaan culimmada naxwuhu waidaa waktigii kaana almushaaru ilayhi shaksiga la ishaarayo baciidan hadduu yahay mid fog alxaqta ismal ishaarata ismal ishaaraha waxaad haleeshiisaa kaafan kaaf kaaftaasoo xarfiyatan ee xaraf loo nisbeeyey kaaftaasoo tatasarafu hiya kaaftu gadgadoonta tasaruf alkaafi ka tasarufi alkaafi kaafta gadgadoonkeeda oo kale gadgadoonta kaaftaasoo alismiyati ee isimka loo nisbeeyey bixasabi almukhaadabi shaksiga lala khidaabayo o lala hadlayo qadarkiisana ku gadgadoomaysa wuxuu ku yidhi sheekhu mushaaru ilayhigu hadduu baciid yahay mushaaru ilayhina muxuu noo ahaa wax maantona aan ka soo hadlayna soo isaga ma ahay mushaaru ilayhina waa qofka la ishaarayo qofka la ishaarayo hadduu baciid yahay oo meel fog uu jiro alxaqta ismal ishaarati kaafan ismal ishaaraha waxaad haleeshiin uu ku yidhi kaaf maalan intaad dhihi lahayd daa markaad leedahay daa oo markuu dhow yahay qofku uu kuu dhow yahay laakiin qofka aada ishaarayso hadduu kaa fog yahay ka waran kaaf ku dar uu ku yidhi kaaf hadduu qofku kaa fog yahay maxaad leenahay daaka midkaas fog daaka midkaas fog mar haddii kaaf lagu daro waxa weeye mushaaru ileyhigiyaa baciid noqday hadduu baciid uusan inuu kuu dhow yahana daa un baad iska leedahay haba ku darmaysa daa baad leedahay kaafta marka sheekhu wuxuu yidhi kaaftaasoo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyey kaaftaasoo tatasarafu hiya kaaftu gadgadoonta tasaruf alkaafi ka tasarufi alkaafi kaafta gadgadoonkeeda oo kale kaaftaasoo alismiyati ee isimka loo nisbeeyey bixasabi almukhaadab qofka lala khidaabayo qadarkiisana ku gadgadoomaysa wuxuu ku tilmaamay daaka kaaftan ku jirta ismul ishaaraha markuu baciid yahay la haleeshiinayo ma ismaa kaaftani mise waa xaraf wuxuu ku yidhi kaaftani waa xaraf isim ma aha laakiin xaraf ha noqotee sidii kaaftii isimka ahayd ayay isu bedbedeshaah ku yidhi kaafta isimka soo ma isbedbedeli jirin bixasabi almukhaatab qofka lala khidaabayo lala hadlayo hadduu yahay labo kaafta nooc kalead ka dhigi jirta hadduu haweene yahay kaafta nooc kalead ka dhigi jirta hadduu jamaaco raga yahay kaafta nooc kalead ka dhigi jirta tanna sidii oo kale nooc nooca u bedbedel qofkaan la hadlayo hadduu yahay nin maxaan leeyahy qofkaan wax tusayo daaka niyahu adiga kaas fiirow haddii haweenay aan wax tusayana kaafta see yeeli daaki laba nin haddaan wax tusayo daakuma jamaaco raga haddaan wax tusayo maxaan leeyahay daakum jamaaco haweene haddaan wax tusayo daakunna sidii kaaftii isimka aheyd aan isbeddelka ugu samayn jirnay oo kaafti isimka maxay ahayd waa kaaftii mafcuul bihiga ahayd maxaa kusoo mari jirnay daraba ka daraba ki kumaa kum kunna taan dhihi jirnay isaga sheekhu kuu sheeg wuxuu yihi wadalika naxu daaka kaas wadaaki ayaan leenahay haweeney markaan rabno inaan la khitaabno wadaakuma musano markaan rabno labadiinan kaas wadaakum jamc ragow markaan la khitaabayno wadaakuna jamc haweenow markaan jamc haweena doonayno inaan markaa la khitaabno laakiin waxaa jira kaaftu labaatan iyo afaraan soo qaadanay oo asmaal ishaara kulligood ma gashaa maya kulligood ma wada gasho tusaale ahaan tobankii haweeneydu lahaa jirta haweenta mufradada tobanay lahayd toban adawaat ulishaara ayay lahayd saddex ma geli karto kaafta waxaan leeyahay saddex saddex un bay geli kartaa saddex un ayay geli kartaa taa tii iyo dii bis toddobada kale lama ogola tobankii haweeneydu lahaan jirtay mufradda mufradadii muanatada tobankii ay lahaan jirtay waxay ka geli kartaa uun saddex taa tii iyo dii toddobadii kale waxay ka tahay mumtanic waxaa kaloo aysan geli karin ishaaraadkii ragga mufradkii mudakarkaa shanan kusoo sheegnay inuu iska leeyahay shantaasna waxaysan geli karin daa'ihi iyo daa-uhu labadaas iyadana ma geli karto ku dar toddobadii mumtanica ay ka ahayd labadan ku dar sagaalkaas looma dhoweyn karo kaafta wayajuusu waxaa bannaan uu ku yihi sheekhu an tasiida qablahaa qabla alkaafi kaafta horteeda laaman inaad ku siyaadiso ayaa bannaan wadaalika naxwu daalika kaas daaliki islaan yahay kaas daalikumaa labadiinan kaas daalikum jamciinan raggaa kaas daalikunna jamciinan haweenka ah kaas wuxuu ku yidhi sheekhu kaaftii aanu nidhi mushaaru ileyhigu hadduu baciid yahay kaafaa lala xidhiiriyaa laamna waad kusii siyaadin kartaa oo ismu ishaaradii maxaan ku kulminaynaa jamcan bayna alkaafi waalaam ismu ishaaradii waxaan ku kulminaynaa kaaf iyo laam waayahaye kaaftii ogaani oo kaaftu waxay noo siyaadinaysay bucdi laamtu maxay noo soo kordhisay laamtun sheekhuna leeyahay laamna waad ku dari kartaa laamtu maxay noo soo kordhisay laamtu waxay noo soo kordhisay calىa madhabi shaykhi ziyaadatan fi lbucdi ziyaadatan fi lbucdi baciidnimadiiyaa lasii adkeeyey oo lasii ziyaadiyey mar haddii aada aragtay ismushaarihii isagoo kaaf iyo laam lagu daray masalan ina fii dalika lacibra oo kale ina fii dalika kaa la soo sheegay lacibratan cibra kusuga waxaa la ishaari wax baciid ah aada u fog dalika kaasi rajulu qaacid waa nin meel fog fadhiyow dalik tilka taasi imra'atu qaacida taasi waa haweeney qaacida marka ziyaadatan fi lbucdi waa calaa madhab shaykh sheekha madhabkiisa la wato laakiin madhab waxaa jira culimmada naxwoleyda qaarkood ay qabaan oo in loo qaybiyo mushaaru ileyhiga saddex qaybood qariib baciid iyo mutawasit hadduu qariib yahay kaafna laguma daro laamna laguma daree daa un baa la yidhaha hadduu meel dhexdhexaada taagan yahana kaaf un baa lagu daraa waa sida iyagu ay leeyihiin maxaan leenahay daaka hadduu baciid yahana tajmacu fiihi bayna alkaafi wallaam baciid hadduu yahana kaaf iyo laamaad isugu daray daalikaad leedahay marka waa sida naxwoleyda qaar ay qabaan walaa tadkhulu laamu laamtu ma gasho ayuu ku yihi sheekhu fi lmuhanaa muhanihii dhexdiisa ma gasho walaa fi ljamci jamca dhexdiisana ma gasho laamtu fii luqati man shaksi luqadiisana kuma gasho shaksigaasoo maddahu jamcii taagay wa inamaa in kale maahane tadkhulu fiihimaa muhanihii iyo jamcii waxaa gasha xaalata albucdi fogaanshaha xaaladiisii alkaafu kaafti ayaa gasha wadalika naxwu daanikumaa wa taanikumaa wa ulaa'ika oo kale wuxuu ku yihi sheekhu walaa tadkhulu laamu laamtii ma gasho fi lmuhanaa walaa fi ljamci muhanihii iyo jamca laam looma ogola waa kii ku yihi sheekhu kaaftii laam waad ku deri kartaaho daalika waad dhihi kartaa laamta waxaa jirta masaa'il aan loo ogolayn masalada ugu horeysa oo laamta aan loo ogolayn sheekhu wuxuu ku yihi waa muhanihii muhanaha laam lama gelin karto daani laam ma gelin karti mumtanica walaa fi ljamci jamca dhexdiisana laamtu ma gasho fii luqati man shaksi luqadiisana jamca kuma gasho shaksigaasoo maddahu jamcii taagay qolada taagiisa maxay ahaayeen xijaaziyiin qolada xijaaziyiintaoo jamca taagi jirto ulaaika dhihi jirta ulaa dhihi jirtay kuwaas luqadoodii laamta looma ogola jamca ulaalika ma dhehayno ulaalika mumtanic wey lama ogola haddiiba ulaa mamduud ay tahay fii luqati اlxijaaziyiin laamta lama ogola wa inamaa in kale maahane tadkhulu waxaa gelaysa fiihimaa fi اlmuhanaa waاljamci xaalat almaddi muhanaha iyo jamca xaalatulmad waxaa gelaysa xaalat albucdi fogaanshaha xaaladiisa waxaa gelaysa alkaafu kaaf bisaa gelaysa wuxuu ku yihi sheekha muhanaha iyo jamca xaalat اlbucdi laamtii waa loo diiday laakiin kaafaa loo ogoliyey kaaf waa loo ogoliyey wadalika naxwu daanikumaa waa muhanihii oo kaaf loo ogolyaha laakiin laam maya wa taanikumaa wa ulaa'ika waa jamciyo fii lugati lmad oo loo ogolaaday kaaf laamtiina maya wuxuu ku yihi sheekhu wakadalika sidaas oo kale laa tadkulu laamtu ma gasho calى lmufradi mufradkii korkiisana ma gasho idaa waktigii taqadamatu mufradka haa u tanbiih ay ka hormarto mufradka haddii haa u tanbiih laga hormariyo laamta looma ogola laam looma ogola wadalika naxwu haada haa u tanbiiha ka hormartay soo maaha daadii haa u tanbiiha ka hormartay laamta ka daa fa yuqaalu waxaa la leeyahay fiihi lafdigan haadaa waxaa la leeyahay xaalat albucdi fogaanshaha xaaladiisa waxaa la leeyahay haadaaka laakiin laamta maya ilaa haadana noo diideysa laamta haa u tanbiih marba haddii meeshu ay soo gasho laamta ma ogola imise masalo noo sheegay oo laamta aan loo ogolayn saddexuu noo sheegay muhanihii iyo jamicii oo fii luqati almaddi iyo wixii haa u tanbiih ka hormarto saddexdaasuu noo sheegay waxaa kaloo aan loo ogolayn laamta sagaalkii kaafta aan loo ogolayn sooma sheegin sagaal kaafta aan loo ogolayn sagaalkii kaafta aan loo ogolaynna laamta looma ogolo ku dar marka inta laamta meeqay noqonayaan marka lala socdaa cashirka se meel kale lagu maqan yahay haye imisay noqonayaan marka ya toban iyo toban iyo laba ayb ayb ilaa saddexuu isagu inoo sheegay horena waxaan usoo qaadanay ya sagaal baan soo qaadanay de intii ogaada dee kaafta ay mumtanica ka ahayd ya sagaalay ahayn sooma hayn sagaal saddexda inoogu dar marka labiyo toban inoo noqona labiyo tobankaasaan loo ogolayn laamta laamta labiyo tobankaa lama ogol wuxuu ku yihi sheekhu fa yuqaalu fiihi ismulishaaraha waxaa lagu leeyahay xaalat albucdi haadaka wayushaaru ila lmakaani makaankana waxaa lagu ishaaraa makaankaasoo alqariibi dhowaa bihunaa meeshan dhow aw haahunaa halkan dhow ayaa la leeyahy wadalika naxwu qowlihi tacaala qowlka ilaahay uu yihi oo kale jala jalaaluhu inaa haahunaa qaaciduun fadhab anta warabuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun waxay yidhaaheen qoladii reer banu israa'iil fadhab anta warabuka adiga iyo rabbigaa ordoo baxa nebiyullaahi muusow inaa anagu haahunaa halkan ayaan qaaciduuna iska fadhiisanaynaa dagaalka geli mayno iyo jihaadka saasay yidhaaheen xaggee laga deliishan marka aayadda inaa haahunaa haahunaa waa ishaaratun ila almakaani alqariib meel dhowaa lagu ishaaray labadaas marka makaanku hadduu qariib yahay hunaa iyo haahuna ayaa lagu ishaaraa wa ila lmakaani makaankana waxaa lagu ishaaraa makaankaasoo albaciida ee fogaa bihunaaka ayaa la yidhaha meel fog haddaad ishaaraysa hunaaka halkaasaan jalastu fadhiista eed leeda ow amase haahunaaka jalastu halkaa fog aan fadhiistay ow amase hunaalikaad leeda meel fog ayaan fadhiistay hunaalika jalastu ow amase hannaa waan shidaynaa hannaa halkaas fog waa meel fog waxaa soo dhan hannaa halkaas fog ayaan jalastu fadhiistay ow amase hinnaa saasaan ku saxaynaa meeshaan kutubta waxyaala kale qoraan hinnaa wey muxuu idin qoray dinka ya mayo waa laga saxayo tan horena hannaa midda ku xigtana hinnaaw ow hannaa halkaas fog ayaan fadhiistay ow hinnaa ama halkaas fog aan fadhiistay ereyadaasoo dhan waxaa loo ishaaraa meesha fog ayaa lagu ishaaraa ow amase hamma bifatxi thaa'i hamma halkaas fog ayaan jalastu fadhiistay makaan baciida wey makaan baciida ayadana lagu ishaaray wadalika naxu naxwu qowlihi tacaala ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wamulkan kabiira waidaa ra'ayta hama halkaas haddaad aragto halkaas haddaad meesha jannadaa loola jeeda jannada naciimkeeda haddaad fiiriso waidaa ra'ayta hama halkaas haddaad aragto ra'ayta naciima wamulkan kabiira waxaad arki boqortooye weyn iyo nicmo ayadda waxaa laga deliishan hama halkaas waa ishaaratun ila almakaan albaciid wallah subxaana wa tacaala